xamed xasan shidane waa halgame oo nnfa ka yimid maaragtay waxaan jeclaan lahaa maxamed inaan kusoo dhaweeyo asagoo isbaro asalaamu calaykum horta dhammaantiin waan islaamayaa dhammaan walaalaha soomaaliyeed meeshan ku jira waa maasha allah gabadhii hadda iga horreysay magaceeda maka qabsanin laakin gabayga gabay aada u qoyon badan bu ahaa marka taa hadda horta arrinta gabayga meesha uga gudbo aniga magac waxa la yidhaha maxamed xasan maxaasan shidane waxaan deganahay magaalada siyaaro xubin oon laf ka tirsan baanahay waan u dhaarsanahay waana mataqaanaa marka dadka la fiiriyo ama log mataqaanaa lagu aaneyo inay halganka olanaf mase halganka ogaadeynaya shacabka duman ogaadeynaya ogaadeen un uu mataqaanaa halgan ogaadeen yahay mase olanaf ogaadeen tahay waa wax un mataqaanaa cadowga uu rabo annaga in nagu kala geeyo oon aanan halgan ka wada qayb qaadan maahane wax jira maahan weligeedna colaada ka dhexaysa etoobiya etoobiya ama amxaaro iyo tigre iyo soomaali mid qabiil ku saleysan mahayn soomaali iyo iyo qoomiyadahaas kalun bay ahaayeen haddana sidii ayaga marka waxa u sahlanaatay inay intayna kala luqluq nagu xiraan yidhahdaan kan waa hebel kan waa ree hebel kan waa ree hebel meeshaan meeshaanna ogaadeyna la yidhahdaa mataqana intiina kale inama qusayso marka wayna yar tahay wax soomaalida ku dhiiran kara inay ka tillaabsadaan xayndaabkaas qabiilka ah mataqaanaa waxa waxa ugu weynaya mataqana ani igu dhaliyay inaan ool laf noqdoo kale waxa waaye maanta haddii gabar soomaaliyeed ama aaba soomaaliyeed ama hooyo soomaaliyeed ama wiil soomaaliyeed uu gaal dilayo mase mid kaleo gaal mataqaanaa awood usoo yeelo soo hubeeyo dilayo qabiilkiisa wax waxba weyn iguma fadhido waxa igu fadhida in qof soomaaliya anigoo kalaa walaalkay ah oo ilaa qabiilkiisa aan weydiiye maahana qabiilkiisa uusan wejigi kooga qornayn oo anigoo kale ah waxa loo dilayna maadaama uu aniga ii eg yahay mase anigoo kale yahay loo dilayo ama dhulkiisa loogu haysto maba maba banaanaba horta ya yaa tahay inaan weydiiyo marka dadku waxay yidhaahdaan badanaa ogaadeyna soomaali badan baa degan soomaali badan baa loo halgamaya waxaas dhan ba haddii laga tago xaqiiqada la taabto aniga magaalo cadaadad degmo cadaadad dhaha ku dhasho galguduud ku taalla hooyadey iyo aabahey waa reer mudug reer galguduud ogaadeen qabiil ahaan waa dad soomaalida walaalahaya laakin wax intaas ka dheer iguma jiraan laakiin waxaa aaminsanahay aniga maanta haddii nin ogaadeyna oo magaciisa sheegto halkaa taagan iyo nin tigre meeshan isu dagaalayaan waajibka isaaran wuxuu yahay ninka ogaadeyna uhiliya sababtoo soomaalinimaba ku hubaaba marka dhulkan haddii la yidhaahdo ogaadeyn baa iska lehe hala xoreeyo iyo haddii la yidhahdo soomaalida reer ogaadeyna soomaalida o dhan baa degana hala xoreeyo waxba macnaha oo ma ii kala samaynayaano isbedel weyn ah waa dad soomaaliyeed gaalaa haysata gacmaha ismaysan saaranoo maysan isdhiibina way dagaalamayaan inta kulliga anaga intaa haddaanu soomaalinahay waxaa waajibka ina saaran wuxuu yahay hiil iyo hoo iyo intaa ku garabsa weligeed soomaali way isgarabsan jirtay weligeed soomaali waa isku hiilin jirtay dad walaalaha ilaaha naga dhigay mataqaanaa fikrad la keenay iyo mataqaanaa ideology nalagu kala qaybinayno kuma kala tegayno haddaa taarikhda wax yar dib ugu laabatid abasinia nabigen alayhi salatu salaam waagii mataqaanaa maka laga ceerinayo madiina uhaajiraya asxaabta qaar buu usoo diray ardu xabash boqor baa joogu yiri mataqaanaa aan agtiis wax lagu dulmino kristaane aada taa waxay kutusaysaa inay waagaas boqortooyada boqortooyo lahaayeen waa kun kun iyo afar boqol iyo dhowr sano waay anaka m meesha waan degenin ayaku boqortooyo lahay anaka boqortooyoyin waagaas jiray oo hadda qoran ma jiran laakin waxay kutusaysaa inaan dhulkaan deganayn markastay dawlad ahaayeen anaku aan deganayna aysan nasoo mataqaanaa kismaayo iyo xamar iyo mataqaanaa berbere iyo hargeysa iyo kama mid aha etoobiya weligeed kamaysan mid noqonin macnaheeda waxay kuu sheegaysa awood kasta ay leeyihiin weli uma suurtagelin etoobiya inayna consume garayso na qaadato umana suurtagelayso ool nafna khayr allaha siiyo waa halgankan waxa soomaali waa hora soomaali lalaqi lahaayo waxa ka hortaagan cadowga inuu soomaaliya o dhan ba qaato waa ool naf qof kastoo soomaaliyana waajib ku saaran weyo inuu ama ama ool naf noqdo qoriga la qaato ama at least niyadda iyo ducada ku taageero waa mahadsantihiin waan ka baxayaa raalli hadadaan ku dheeraaday wixii su-aala oo aniga shaqsi ahaan igu socota waan ka jawaabiyaa asalamu calaykum